munaasabadda ka daafura ay tartanka isreebreebka ardayda ka tartamaasa soddonka juz ee qur-aanka kariimka ee weliba la kaga waday magaalada baydhabo ee gobolka baay aana sanlan qaadan doona tartanka federaalka ee daafuurkii weliba ku qiibgalay wasiirka wasaaradda waqaaftay arrimaha diinta koonfur galbeed mudane nuur siidow baaba wasiir ku-xigeenka wasaaradda barre aadan abdi iyo agaasimaha guud ee wasaaradda mudane mubaarak cabdisalaan xaaji wasiirka wasaaradda waqaaftay arrimaha diinta dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane nuur siidow baaba oo ku hadalay munaasabadda furitaanka tartanka iyo weliba guddiga taxkiimka kala dardaarmay inay on cadaalad suubiyaan ardayda tartamaasa waxaan u mahad celinaa dhammaan agaasimo waaxidyada wasaaradda iyo howlwadeennada guud ahaan dhammaantoodii shaqada fiican oo ay qabteen maalmahan dardargelinta ay ku wadeen ilaahay mahaddiisi waaye waxaan rabaa idinka rajaynaa intii hawshaan aan ku guda jirno inaad maaragtay deganaan aad samaysaan waxaad joogtaan xaruntii wasaaradda oo xarumihii wasaaradda ku dhex jirtiin xarun dowladeeda ku dhex jirtiin waxaa laydinka rabaa meesha aad fadhisaan amnigeedii inaad wax ka ilaalisaan aad joogtaan si nabadgeli leh meeshaan aad ku fadhisaan waxaa idinla shaqaynaayo saraakiishaan oo wasaaradda ka tirsan toban toban qofoodaa laydin wadi doonaa howlka aad u fadhiisan doontaan macallimiintan waxaan ka rajaynaynaa lajannada inay maaragtay cadaalad idin sameeyaan ay gacantana fududeeyaan haddii ilaahay subxaana watacaala raalli ka noqdo inaad u dhegi nuglaataan awaamiirta iyo dadka idin hagaaya oo shaqada iladan wada dadkan waxay amar ku qabaan haddii aad xeendaabkii ama amarkii iyo shuruucdii aad ka baxdaan inay idinka saaraan oo bannaanka aad u baxdaan marka waxaan rabnaa haddii ilaahay raalli ka noqdo inaad u hoggaansantaan dadka oo si voluntary inkugu shaqaynaayo oo idin khidmaynaayo oo aydan dhibina insha allahu tacaala ilaahay idinkiis biidni illahi alkariim waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay raalli ka noqdo maantay iyo berri haddii tasfiyaadka uu dhammaado ardaydii ku guulaysata ee ku soo baxda oo aan rajaynayno soddon ardaya la qaada doonaa soddonkaas arday oo tasfiyaadka ku soo baxda oo guulaysata waxaa nambaradoodii iyo qof walbo nambarkiisii lagala soo xidhiiri doonaa oo loo soo sheegi doonaa beejka wasaaraddana lasoo geli doonaa maalinta tartanka la qabanayo oo aan rajaynayno inay noqoto waxaan idin ballanqaadaynaa oo inaan maaragtay cadaalad aad heshaan guddigiina ay cadaalad sameeyaan aan ilaahay subxaanahu watacaala aan ka rajaynaynaa xaggoodan aan ka rajaynaynaa insha allahu tacaala idinkana waxaan mar labaad iyo mar saddexaad idinku celinaynaa inaad deganaanta iyo maaragtay iyo maaragtay kalsoonida aad idinka isku qabtaan oo hadda idinka muuqato inaad maaragtay aad ku joogtaan si nabadgelyaana hawshiina maaragtay ay noogu dhammaato idinkan intaas inaad nagu kaalmaysaan insha allahu tacaala waxaan ilaahay ka baryaynaa sanadkan sanadka xiga meeshaan iyo meel ka munaasabsan oo ka qurxoon iyo tiradaan iyo tiro ka badan oo ka wanaagsan wasaaradda inay qaban doonto waxaan u malaynaynaa howl hawshaan bilow waaye wax jiray ma aha siduu wasiirka sheegay insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa sanadka xiga aan hilmaamina waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan mu'asasooyinka ka howlgalaya magaaladan baydhabo ayagana tartamada dhiirigelinta diinta loo samaynayo cid kasta oo tartan qabanayso wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta waa soo dhaweynaysaa waana la weyneynaynaa waana garab istaagaynaa waana rajaynaynaa insha allahu tacaala in kalaamka ilaahay subxaanahu watacaala meel kasta oo lagu weyneynayo inaan garab istaagno mu'asasooyinka ayagana waa ku dhiirigelinaynaa insha allahu tacaala howlaha ay haayaan inay laba jibaaraanna waa rajaynaynaa insha allahu tacaala biidni illahi kariim soddonka arday aan koreytay ee hakabadda tartanka iyo weliba lan qaadan doona tartanka federaalka ee kulhiya doona magaalada muqdisho caasimad dalka